aaska allah unaxariista marxuumka runtii si weyn baa looga soo qayb galay dadka soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool ermiton dad badan oo ka mid ah baa yimid ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waa la aasay aad bayna dadku u yimaadeen sidaad og tahayna dee qofka markii uu sidaanoo kale u dhinto wuxuu leeyahay saameyn ka badan markuu sida caadiga qofku u dhinto oo dad badan oo dhaguhu u taagnaayeen oo ninkan inta lala'aay oo dhan marxuumka lala'aay oo dhan xogtiisa raadinayay baa markay geeridiisa maqnay yimid marka si weyn baa looga soo qayb galay oo dadka muslimiinta iyo gaar ahaana dadka soomaalidu aad iyo aad bay u yimaadeen waa tahay cabdirasaaq ilaa hadda ma jiraan wax macluumaada oo ku saabsan dilka marxuumka iyo ciddii ka dambeysay oo ay laamaha amnigu idilna wadaageen ilaa iyo haddeer macluumaad ay laamaha ammaanka ay bixiyeen oo bannaanka usoo baxay oo aan ka ahayn ninka inuu geeriyooday maaragtay ayna ku jiraan baaritaan waktina ay qaadan doonto intaas waxaan ahayn oo ay laamaha ammaanku sheegeen ama boolisku ma jiro runtii dad badan oo markii uu cali ilaahay ha u naxariistee geeridiisa la maqlay ama meydkiisa la helay dhagaha u taagnaayeen oo booliska ka warsugayey baan ilaa hadda helin xog faahfaahsan oo boolisku siiyeen oo maaragtay la dhihi karo sidaas iyo sidaas iyo sidaasaa wax u dhaceen marka weli weeye arrintaasi cabdirasaaq haddii dhegeystayaasha bal aad xusuusiso sida markii hore loo waayey marxuumka iyo halka laga helay xuseenow marxuum cali subax ayuu caruurta geeyey iskuulka kadibna dib looma arag